kooxahu waa laba nooc kooxa dagaalama oo gudaha jooga oo ugu weyn tahay kooxda le hay-atu taxriiri shaam ama hore loogu aqoon jiray alnusra furanti uuna hogaamiyo ninka loo yaqaano axmed xusein sharax oo ninaastiisa xaraka dagaalna loo yaqaano abu maxamed aljuulaani iyo guruub kale oo diblomaasiyiin hore iyo shaqaale dowladeed ee suuriya ka mida oo rayida oo mucaarada oo dibadda degan oo la yidhaahdo isbahaysiga mucaaradka suuriya uuna hogaamiyo doctor hadi albaxra dagaalkana waxaa bilaabay gruubka idlib joogay oo ah gruubka abu maxamed aljawlaani ama axmed xuseen sharax kuwaasi oo maalintii kowdii disembar ahayd kusoo dhaqaaqay dhinaca xalab iyaga oo wata ciidan aada u xoog badan ciidankaasi oo u suurta gashay inay ka qabsadaan ciidamadii suuriya ee joogay ama ciidamadii dowladda suuriya ee ka howlgelayay xalab madaarkeeda caskarigaa ayuu ku bilowday dagaalku inay ku qabsadaan kadibna ololuhu halkaasu kasoo socday kadibna waxay usoo gudbeen dhinacyada bariga dayrusoor iyo bartamaha oo ah gobolka xama haddana waxay dardar geliyeen inay soo aadaan dhinaca caasimada dimashik ayna soo galeen maalintii shalayto axaddii ahayd sideedii disembar halkaasi uu ka xaraabay madaxweynihii waddankaasi xukumayey muddo labaatan iyo afar sano ah doctor bashaar xaafid cali sulaymaan al asad waa gartay marka aan fiirino lama filaynin in nidaamka reer asad oo muddo ka badan konton sano soo xukumayay syriya in si fudud lagu rido marka sidee ku dhacday in taliskaasi muddada dheer ee wax yaroo gaaban xukunka looga tuuro
walaal waxaa la dhihi karaa waa laba dhinac weeye dhinac waxay u badan tahay inuu ku baxay wadahadallo siyaasadeed oo ka bilowday dooxa oo usbuucii dhaweyta markuu dagaalku socday ayaguna dardar lahaa oona ka qayb gelayeen hogaamiyaha mucaaradka suuriya doctor haadil baxara iyo wadamada ruushka iyo iiraan wasiiradooda arrimaha dibadda oo matalayay wadanka suuriya nidaamkiisa iyo mucaaradka oo la socday dowladda turkigu marka waxaa la dhihi karaa wadahadallada qatar ayaa waxaa lagu dhameeyey in madaxweyne bashaar al asad uu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaarihiisa hadda xukunka jooga maxamed khaasil jalaali isagan uu ku baxo safe exit uu sidaa ku baxo ruushka ku aado iyo dhinaca kaloo ah in ciidankii suuriya laftigiisii oo ahaa ciidanka ciidan awood badan inuusan dagaalamin ay u eg tahay inuu isaguna markaan uu damcay in wadahadallada ay socdo dooxa in mucaaradka fursad la siiyo madaxweyne bashaarna ay u eg tahay inuu ciidankiisa amrin inay dagaalamaan hadda mucaaradka dalkii waa qabsadeen marka maxaa xigi doona meesha hadda la joogo xaggee laga aadayaa maadaama waddanka uu waayo cusub galay hogaamiyaha ururka ugu awooda weyn oo hay-atu taxriiri shaam ah oo ah axmed xuseen sharac maanta bayaanuu soo saaray caasimada dimashik wuxuu sheegay in loo baahan yahay in aan dagaal dhicin dowladdu ay xukunka meeshiisa xukuumaddii ra-iisul wasaare maxamed khaazi jalaali xukunkii sii wadato hase ahaatee caasimada dimashik oreydi waxaa ka dhacday beliliqo iyo fawdo waxaa la galay xabsigii ugu weynaa ee sadnaaya waxaa laga sii daayay maxaabiistii ku xirnayd waxaa socota beliliqo dukaamada iyo maxallida tujaariga la dhacayo waxaa socota in la galay waxaa dhacday in la galay bangigii dhexe oo la jabsaday oo lacag badan laga qaatay marka fawdadii magaalada ka socotaa amni daradii dimashik way ka socotaa hase ahaatee waa dimashik keliya gobolada kaleo dhan way degan yihiin wayna xasiloon yihiin marka loo fiiriyo dimashik laakiin waxaa dhacday ayada dhadhaqaaqyo dhinaca israa'iil ah oo soo gashay ayadoo laftigeeda koonfurta suuriya gaar ahaan deegaanada ximsi iyo daraxa iyo juulaan iyo qunaydare qabsatay marka waddanka waxaa la dhihi karaa isbeddel buu ku jiraa inkastoo hogaamiyaha mucaaradka siyaasadda doctor haadil baxara uu ku baaqay in la geli doono marxalad siddeed iyo toban bilooda oo waddanka kumeel gaara laakiin ilaa hadda ma ahada ifafaalaha maalinta labaad waxa ay noqon doonto ama berito waagu markuu beriyo subaxnimada talaadada waxay suuriya ku dambayn doonto saacadba saacad u isbedelaysaa marxaladdu hase ahaatee hadda waxay u badnaan doontaa in la dhisi doono gole ay ku midaysan yihiin mucaaradka iyo haraagii oo maamuli doona suuriya dhammaanna suuriya waxay ka kooban tahay afar iyo tobanka gobolna marka laga reebo caasimada dimashik way xasiloon yihiin gobolladoo dhan maamulkii hore ayaa kasii shaqaynaya waxayna hadda waxaana hadda aynay taageersan yihiin mucaaradka xukunka qabsaday oo dhammaantood way soo dhoweeyeen gobolada suuriya oo dhan nidaamka cusub ee waddanka la wareegay waxayna ku baaqeen in la isdejiyo qaar ka mid ah ee dalalka carabta ee dagaalada sokeeye ay ka dhaceen ee madaxdoodii riday sida libiya iyo ciraaq oo kale ee ilaa iyo hadda xasilooni kama jirto marka maxay dalalkaasi syriya kaga duwanaan doontaa iyagana sidaas oo kale ee madaxdoodii u riday baqdi weyn way jirtaa marka loo fiiriyo hase ahaatee shacabka suuriya waa shacab ka duwan shucuubtaasoo dhan wuxuu kulmiyaa carab wuxuu kulmiyaa kurdiyiin wuxuu kulmiyaa armeniyiin wuxuu kulmiyaa saryaaniyiin taasi waxay keenaysaa in ay ay dadku isku yimaadaan haddana waxaa ka muuqata ifafaalo ah sida madaxdii mucaaradkuna tilmaameen iyo dadkii hore oo xukunka u hayaba in laga gudbo marxaladaas isdagaalka gudaha ah oo loo gudbo marxaladda in layscafiyo ama dowladdii suuriya cusub la dhiso suuriyiintuna waxaa lagu yaqaanaa dad degan oo waxbartay kasoo kowna dagaalku waxay ku soo jireen muddo dheer oo laba kun iyo tobankii ayahayd markii kacdoonkii carbeed bilowday waxayna qaadatay muddo ka badan afar iyo toban sano in la rido nidaamka ama saddex iyo toban sano in la rido nidaamkii bashaar al asad marka saddex iyo toban sano ayaa la dhihi karaa ayay suuriyiintu soo dagaalamayeen oo wadankoodu soo burburayeen oo sida ciraaq oo iyo libiya oo kale u noqday marka hadda waxay dhammaantood diyaar u yihiin marxaladdii inay ka gudbaan maa bacda bashaar waana la filanayaa inay ka gudbi doonaan si degan haddii aysan jamaacaadkan qaybtooda diiniga ku baysgaraysan sida jabhatu taxriiri sham aysan mayal adagnimo aysan keenin haddii ay aysan arrintaasu dhicin waxay u badnaan doontaa iyo daacishon meesha ka fogeyn in qolooyinkaas haddaysan dagaal bilaabin waxay u badnaan doontaa in awoodda siyaasadeed ee dimashq ka jirto inay ku filan tahay inay xakamayso dhammaan xuduudda suuriya ee dhinaca koonfureed hadday noqoto urdun iyo hadday noqoto dhinacyada turkiga iyo dhinacyada ciraaqba